kadib markii khilaafaadkii jiray ay heshiis rasmi a ka gaadheen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda isliya ee deegaanka kaamakuunji ee magaalada nairobi waxa ay soo dhoweeyeen heshiis laga gaadhay khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyaga oo ku baaqay in si wadajira looga shaqeeyo sidii soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho xor ah islamarkaana dib u dhac danba uusan ugu imaan lahayn aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa sida ummadda soomaaliyeed inteeda badan ba ay soo dhaweysay de khilaaf siyaasad wuu dhaca mar walba laakiin inta badan waa laga heshiiyaa saasayna sameeya waa heshiiyeen haddii khilaaf dhaco wax walba ay khilaafkaasi u saameynaya laakiin haddii heshiis dhaco wax kasta oo khilaafkaasi u saameeyey dib ayaa looga kabanaya aan dhihi karnaa aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa heshiiska madaxweynaha ra-isul wasaaraha udubdhexaadkiisa u ahaa in doorashada soomaaliya la dadajiyo oo shacabka soomaaliyeed ay sugayeen marka waxaan leenahay hore u socdaan leenahay doorashadana hala qabto waxaana waxa waaye xilalkan dowladda soomaaliyeed baa leh dadka soomaaliyeedna u siman yihiin nin laga qaaday iyo nin loo magacaabay iyo nin xilkii loo magacaabay inta laga bedelo xil kale loo magacaabayo waxba dhib ma lahan qof xilka ku dhashay ama iskale asagu ma jiro nin walba shaqada dhankii looga dhiibo oo ku qanco ayuu qabanayaabay ila muuqataa aniga sidaas marka wax dhiban ma lahan haddii faray uu sii ahaado haddii bashir goobe xilkii loo magacaabay inta laga bedelay xil kale loo magacaabay wax culaysa igama muuqda aniga meeshaas muhiimaddaa waxay tahay shaqadu inay socoto oo si loogu talagalay ay u socoto taasaa muhiim ah wax macnaa ma yeelanayso shaqsiga qabanaya xilka iyo shaqsiga laga qaadayo aniga macno weyn lama lahan baaqigaan u dirayaa waxa weeye shaqadii aad habsaamiseen aad isku qabsateen aad idiin taalla ummadda soomaaliyeed id ka sugaysaa hore u socda shaqadiina hala qabto sanatarada hala soo dhammaystiro xildhibaanadan hala doorto si doorashadii madaxweynaha loogu gudbo ummadda soomaaliyeed waxaa yarantaha ilaa hadda oo meel kasta haddii la kuranya xataa dhaqaalihii iyo wax walba ay waxa yaran yihiin waxa weeye doorashadaas soomaaliya oo qof kastoo soomaaliya ka dhur sugayo marka doorashadaas wey muhiimaddu iyo doorashada qabta aan leenahay waxay geesta kale ka dhawaajiyeen in caqabadda ugu weyn ay ahayd khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii haatan heshiis rasmi a laga gaadhayna ay wax badan fududaan aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha heshiiska hadday ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha heshiiyeen wax badan baa furfurmahay rajaynayaa in ay ii sheegay soomaaliya hore u socon doonto guulo fara badanna laga gaari doono caqabadda aad ugu weyn awal waxay isku dhaca ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ka taagneyd haatanna hadday heshiiyeen sida ugu dhaqsiyaha badan baa rajaynaynaa doorasho cadaalada inay ku dhacdo inshaalla fikirkayga ugu dambeeya oo ugu baaqayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha wada shaqaysi fiican ay sameeyaan dowlad cadaaladna ay kasoo saaraan wadanka waxay dhanka kale mahadcelin u direen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo isagu garwadeen ka ahaa heshiiskii laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha magacayga waa maxfidiin boqolkiiba boqol waan soo dhaweynayaa heshiiskaas ummadda soomaalid dham ayaan kala mid ahay kullina waxaan rajeynayaa dadkao dhan oo soomaaliyed inay soo dhaweeyeen anuuna kamid ayaan ahay waana soo dhaweynaya boqolkii boqol waxaana leeyahay ilahay dib dambe nooguma soo celiyo khilaaf dambe wallaahi maasha allah ayaan leeyahay boqolkii boqol waan ugu hambaleynayaa waana nasiibkiisa ilaahay ka dhigay dad badan ayaa horey isugu dayey oo xildhibaano leh oo guddoomiye baarlamaan leh oo maamul goboleed kale kamid ah intaasoo dhanna kuma ay guuleysanin laakiin asiga xilliga guusha ay dheceysa ilaahay baa la kulansiiyey marka qofkana waxuu ilaahay uu calaf iyo guul uga dhigi raba uu helayaa marka ninkaas odaga oo koonfur galbeed waxaan leeyahay boqolkiiba boqol wuu ku mahadsan yahay dadaalka uu sameeyey boqolkiiba boqol ayaan ugu hambalinaya way ila muuqataa shalay dibudhac waxaa keenayay madaxweynaha iyo ra-iisaaraha oo xoogaas ikhilaafanay oo dhexdar culeys iyo xurguf ay ka jirtay ayaa doorasho dib u dhigay ayaan dhihi karnaa maanta markaan qaymayno boqolkiiba boqol meesha maadaama ay xurguf oo loo kala aragtay bedelnay ay ka baxday waxaan dhihi karaa maanta boqolkiiba boqol wax dib dambe loogu sii dhaco ama doorasho dib usoo dhigi karaa ima muuqato maanta ayaan leeyahay baaqiga ugu dambeeya oo aan jeclaha dowladda soomaaliya meel kastoo ay joogto inaan u diro askari ha ahaado gaal ha ahaado madaxweyne ha ahaado ra-iisul ha ahaado debla ha ahaado guddoomiye baarlamaan ha ahaado maamul goboleed ha ahaado aan u dilaayo soomaaliya o dhan khaasatan dowladda soomaaliya waxa ay tahay isku duubni in la sameeyo oo boqolkiiba boqol khilaaf dambe waddanka laga ilaaliyo oo dalkaanit hore usoo gubtay hore usoo rafaaday aan dib dambe colaad iyo dagaal sokeeyay iyo qibo dib aan loogu celinin ilaahay meesha kheyrka ku jiro qofkii noo wanaagsan ilaahay baa ogay ilaahay inay baryaan oo bare ilaahay ay badiyaan dowladda soomaaliyana boqolkiiba boqol iyadana ay ku dadaashaahi in ay mar dambe waddanka iyo niyadyab shacabka ay ka ilaaliso oo dalkan dib dambe aan loo celinin oo ay say u heshiiyeen ay uga dhabeeyaan ayna ogaadaan kulligoodba inuu qabri sugayo qof walibana xisaabkeeda maalin ay la hortegayso ilaahay dartiis ay shaqada ummadda ay u hayaan ay uga soo baxaan yuusuf gaas star f m nairobi